baarlamanka federaalk soomaaliya ee iminka shaqeeya ayaa sharci ahaan jiritaankiisu waxa uu ku egyahay bisha sebtembar ee sanadkan waxaana kalfadhiga sideedaad ee baarlamanka oo dhowaan furmay horyaala shuruuc fara badan oo looga fadhiyo inay mudanayaasha baarlamanku meel mariyaan ka hor inta aan la gaarin wakhtiga u harsan dowladda federaalka haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah sidee xildhibaanada baarlamanku isugu jaangoyn karaan xilliga kooban ee ay haystaan iyo ansixinta shuruucda faraha badan ee laga sugayo waa kan xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo ka tirsan guddiga adeega bulshada ee baarlamanka soomaaliya runtii wakhtiga u harsan baarlamaankan sagaalaad aad buu u kooban yahay shuruucda iyo howlaha sugahaya waxaa keliya looga meeri dhalin karaa wada jir iyo mas-uuliyad waxaan qabaa arrimaha qaarna waa laga waa la gebagabayn karaa qaarna waxaad moodaa inay caqabada hortaagan yihiin oo weli nooma cadda in laga gudbi karo in kaleeto shuruucda taalla iyo dhammaystirka dastuurka gaar ahaan tobankii octubar laga soo shaqeeyey iyo shuruucda taalla intooda badan waxaa weeyaan si routini ah oo caadi ah ayaa loo dhammayn karaa waxyaabaha ay adag tahay in laga gudbana waxaa ka mid ah sida aan ka dareemahayay xildhibaanada guuxooda sharciga argagixis la dagaalanka loo bixiyey iyo sharciga isgaarsiinta xitaa iyo dhisidda guddiga adeega garsoorka saddexdaas arrimood waxaan filahayaa dood kolol baa haddii baarlamaanka la keeno jiri doonta lamana hubo in laisku raaci doono in la mariyo shariif maxamed cabdalla ayaa dhanka kale sheegay inay jiraan sharciyo ansixintoodu ay adkaan doonto kuwaasoo xildhibaanadu ay ku kala afkaar duwan yihiin waxaana uu ku sababeeyey in sharciyadaasi ay saameyn ku leeyihiin tartamada arrimaha doorashooyinka ee soo socda waxaa weeye shuruucda qaarkood waxay saameyn ku leeyihiin doorashada iyo tartanka soo socda marka waa meeshaas laska arkay sharcigu inuu sidiis u socdo oo si farsamo loo fiiriyo oo si siyaasad guud loo fiiriyo ayuu ku meel mari karaa laakiin haddii sharciga laga urinahayo in uu yahay sharci madaxda hadda joogta si gaara inay ugu faa'iidaysanayso loo arkahayo dabcan waxaa weeyaan maamul kasta iyo dowlad kasta mucaarad iyo muxaafid baa jira loolan siyaasadeed baa jira marka taas baa keenaysa in arrimaha qaarkood doodooda kululaato laakiin waxaa loo baahan yahay kuna baaqi lahaa in caqliga uu taliyo maslaxadda guud ee dadka iyo qaranka la tixigeliyo arrimaha yar oo siyaasadda iyo maxaanku rahda la xiriira isriixriixidda inaan saamayn badan ku yeelin meelmarinta shuruucda dalka u baahan yahay oo ka qayb noqonhaya soo celintii dowladnimada sidoo kale xildhibaan cabdirashiid cabdulaahi maxamed ayaa qeexay in muddada kooban ee u dhiman baarlamanka ay jiraan sharciyo badan oo loo baahan yahay in la meel mariyo waxaana uu xusay in wixii la qaban karo muddadaasi la qabto mudnaantana la siiyo hadba sida ay sharciyadu u kala muhiimsan yihiin waxaan isleeyahay wakhtigu aad iyo aad buu u kooban yahay wakhtiga hadda hadhay waa muddo afar bilooda shuruuc badan ama hindise sharciyeed badan baana yaallo oo runtii muhiima waxaan isleeyahay wakhtigu waa kooban yahay laakiin waxaanu aaminsannahay in muddadaa kooban ee la haysto ase baarlamaan ahaan wixii la qaban karo la qabto wakhtiga iyo juhdigana la geliyo sidii wax badan ee runtii looga qaban lahaa shuruucda baarlamaanka weliba kuwa prioritiga iyo muhiimadda koowaad tii guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga ee baarlamanka federaalk soomaaliya xildhibaan daahir amiin jirsow ayaa sheegay in guddigooda uu horyaallo ugu yaraan afar sharci waxaana uu rajo wanaagsan ka muujiyey in wakhtiga u haray ay ku soo afmeeri karaan dhammaan sharciyadaasi baarlamaanka sharciyo badanaa hor yaalla aniga guddiga arrimaha gudaha waxaa u yaalla afar sharci oo aad iyo aad muhiimadooda u leh sharcigii asxaabta iyo kii argixisada darirka iyo kan waxlaha oo waxyaabaha qarxa iyo kii jansiidaha intaasaa noo taalla waxaan rajaynayaa oo aan ku talagalkaynana uu yahay in annagoo sharci uu noo yeelo aan wakhtigaas uuna dhammaanin afarta bilood ama saddexda bilood hoo dhiman waxaan rajaynaynaa kalfadhigan inaan fara xalanno waana horena shuruuc badanaan u ansixinay waa isleeyahay waad ka gaarsiin karaysa sharciga argixisada dirarka waa ogahay xasaasiyadda uu leeyahay insha allah akhrintiisana hadda fadhiga ugu horeeya uu marayaa waxaan rajaynayaa in eh, ku guulaysano laakiin kan ugu muhiimsan oo aan annaga hadda maanta isleenahay inaad ku guulaysano aan rabno waa dastuurkaas eh, waayo dowladda eh, imaan doonto waxay u baahan tahay dastuur ay ku shaqayso ay u baahan tahay waayo dastuurkan dastuurkii loo egmaday baarlamaanka waaye dalkii oon dastuur lahayn inaan eh, meel cidlaah aan ugu tagno annaga ruuxayna waxay noo noqonaysaa runtii ihaana ay nagu noqonaysaa baarlamanka federaalka soomaaliya oo ay u harsan tahay muddo afar bilooda ayaa laga dhul sugayaa inay meel mariyaan hindise sharciyeedyo badan oo ugu muhiimsan yahay wax ka beddelka dastuurka qabyoqoraalka ah oo arrimaha loo igmaday baarlamanka iminka shaqaynaya iyadoo sidoo kalena ay jiraan sharciyo kale oo muhiima kuwaasay ka mid yihiin sharciga argagixiso la dirirka midka axsaabaha siyaasadda iyo kuwo kale waxaana ay xildhibaanadu sheegayaan in shuruucda ay ansixintooda ka gaari waayaan muddada u dhiman ay u hambayn doonaan baarlamanka iyaga bedeli doona xasan kaafi qoyste v o a muqdisho